بسم الله الرحمن الرحيم سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته kulanti waxaan u wanaagsan akhyaartaani jecelnahayo waa habadii nagala xidhiidhay halkani waa reediyo cadaado waxaana ku soo dhawaataan barnaamijkii xiisaha iyo kalgacalka lahaa ee galab walba sabtiya halkan aad kala soo jirteen waa barnaamijkii garab wanaagsan xubintiisa murtii madadaalo mar kale garab wanaagsan casri wanaagsan ayaana hawada idinka leenahay meel walba aad joogtaan insi kastoona maqlaysaan dhegaystayaal waxaan gudagalaynaa barnaamijkii barnaamijkana alaba waxaan ku soo qaadan jirnay kaalimaha suugaanta iyo waxaan haddaba ku soo qaadan jirnay dhankiyo haddee murtida dhankiyo mahmaayada dhegaystayaasha ayaa qaybka hadda dhegaystayaasha maanta waxay nala waraagi doonaan hadda waxay inoo hayaan hadday ahaataba dhankiyo suugaanta hadday ahaato gabyada guurowga bunaamburka hadda yaa afkaagiyo ko-erin weeye galabta hadda barnaamijka waxaan ku daafuranaynaa mid ka mid ah kaalimaha suugaanta waxaana barnaamijka maanta idiin daadahaynaya maxamed aadan karaama aqilyaare ayaan idiin soo qabanaya heystii dooqna la dhegaystaaya idiin leenahay dib ayaan iskugu soo laaba doonaa hadduu aabahee yidhaahdo
duubnaan doonayaa dhaacadeedaan doonayaa inaan daryeelaan doonayaa isku duubnaan doonayaa dhaacadeedaan doonayaa inaan daryeelaan doonayaa hidaya way cideeqdee hidaya ana doortee hidaya dahablamood hidaya aygu dirine hidaya hidaya hidaya way cideeqdee hidaya ana doortee hidaya dahablamood hidaya aygu dirine hidaya hidaya dhigayga yay ku daranto dayax la moodani dowlad weeye dabicigeedu isma doorsheidaya dhigayga yay ku daranto dayax la moodani dowlad weeye dabicigeedu isma doorsheidaya نادح ويو دون حريرة دعير ويو وبحت الأعي لو سيدي سي قرح لداولو نادح ويو دون حريرة دعير ويو وبحت الأعي لو سيدي سي قرح لداولو hidaya way iteeqdee hidaya ana doortee hidaya dahablamood hidaya aygu dirineed hidaya hidaya hidaya way iteeqdee hidaya ana doortee hidaya dahablamood hidaya aygu dirineed hidaya hidaya
galab wanaagsan ayaana hawada idinka leenahay meel walba aad joogtaan inse kastoona maqlaysaanba ya garabta runtii waa dhisayaa garabta waa barnaamijkii garab wanaagsan xubintiisa murti iyo madadaalo runtii n waa barnaamij runtii aad iyo aad u xiiso badan garabta runtii ya waxbaa ka dhici doona halkani n marka garab wanaagsan ayaan idin leenahay akhyaaray dhegaystayaal waxaan idiin soo gudbi doonaa n lambarka aad si toosa nooga soo wici kartaan dhegaystayaal hadba waxaad heesaan ha aadaan gabayo n ha aadan n ya n buraanburo n haddaba n wax adiga n wax aad inoo heeso ayaa garabta inoola wadaagi doontaa maadaama uu yahay barnaamijka n murti iyo madadaalo haddaa maamaayo xataa inagu tuuri karto ya waan dhegaysanaynaa runtii waana soo dhawaynaynaa qofkii hee sheeko qosol badan n sidoo kale asagana waa uu nala wadaagi karaa ya hadda galabta runtii waa galab aad iyo aad u xiiso badan waa isbuuca runtii bilowgiisa farxadda ayaan idiin rajo doonaa khiyaaray barnaamijka qadadka taleefanada ayaan idiin soo gudbi doonaa balse
sida roobka ya marayso dhisay lago rabituuge mabiyaacaad banka horto karya baahiloho qabay waaye sida roobka ya marayso dhisay lago rabituuge abiyaacaadbanka horto qarya baahiloo qabay waaye dadku daayago waaya raagtee tilooy waacabaanignaaye dadku daayago waaya raagtee
garab qurux badan casiri wanaagsan ayaana habadeedii ka leenahay meelwalba waa joogtaan si kastoo maqalka raadiyaha cadaadi idiin soo gaarayo indadyoga adduunka ah waxay naga dhagaysan karaan aaladda tawinta tooska ee live streamka oo ah w w dot radio cadaadi dot com halka gobolada een ay naga dhagaysan kartaan een siddeed siddeed dhibic shan megahertis cadaadiya deegaanada ku dhodhowba een akhyaarey waxaad inagala soo xiriiri kartaan barnaamijka intuu hawada ku jiro lambarka afar saddex lixdan konton iyo labo toddobiyo labaatan ayaad si toosa naga soo wici kartaan dhegaystayaal mar kale haddaan ku celiyo wicitaanka tooska dhegaystayaal waa afar saddex lixdan konton iyo labo toddobiyo labaatan ayaad si toos ah naga soo wici kartaan laba barnaamijkani waxaad oga qayb qaadan kartaan intuu hawada ku jiro hadba waxaad inoo heysaan haadaan gabayaha do- een sheekooyin aad u xas- u xiiso badan Een runtii een dhankii kaalmaha suugaantana kama marna dalabaadka dhegaystayaashana een runtii maanta waan soo gudbi doonaa hadduu ay bixi yidhaahdo intaan ka gaarnaba laakiinse waxaan xoogga saari doonaa dhankii hadda sheekooyinka runtii galabta runtii yaa een tirmusyo badan shaahi oo ay ka dhammaan doonaan marka galab qurux badan ayaan habad idinka leenahay meel walba waa joogtaan dhegaysta ayaa qad ku jira markaani haddaan soo dhaweeyo halo assalaamu calaykum walaalo soo dhawow halkaad inagala soo xiriirayso iyo magacaaga
waa mudan bareega sala soo xiriir gudbeeyaasha kalena haye galab wanaagsan waa la socotaan filaa barnaamijka
aada wey haye galabta maxay noogu soo tala gashay ma sheeko ma buraabur ma gabay yaa
sheeko ayaan kugu soo talagalay haye
sheekada ani waxay dhex martay wiil iyo gabar jooga degmada cadiso sidoodkeeda waa wiili gabar hadde
haa haye
waxaa la dhacday gabar ayaa ahayd gabar iman oo ahaa dad joogta waxaa soo doonay familkeeda ayaa waxaa ku xunay nin oday ah oo deegaanka degmada cadaado jooga haye
gabadhii markii cawada laysku imaado la rabo ninkii in lagu xiro ayay ninkan ka raacday haye
marka walaal sheekada yaab la weye carabku si walba qof walba reeraya marka gacanta saxaasi iga duubata ninkii qaraxan waa guri ku bari
Eh, runtii hadda ka hor sheekadaasi aniga qudhiday soo marto yaa kabahayga ayaan aransaday
maxamed cusbi ayaa wadaa bu haye isada
qaybtii xasan kantaageeda ay si ay wada qaadeen xasan haliyadu mara naftaa barafeeba way kala geli Een, aad baad umahadsantahay oo ku tixgeli doonaa xasan gantaal iyo sacdiye siman aad iyo aad ay umahadsantahay runtii waxbaa ka dhacay yaa Een, garab qurux badan casiri wanaagsan ayaan idin leenahay meel walba oo aad joogtaan si kastoo noo maqleysaanba radio cadaado sideed sideed dhibic shan megahertis ayaa nagala socotaan dhegaystayaal sheekooyin aad iyo aad u xiiso badan ayaa inoo soo socdaan runtii een, marka ayaan idinka hordhicin iyo mahmaayooyin hadda inaba caadi ahayn ayaa garabta hadda miiska inoo saaran waa idiin soo gudbi doonaa balse dhegaystayaasha ayaan fursad ugu badan siinaynaa halo assalaamu calaykum wacalaykum asalaam waraxmat walaale soo dhawow halkaad inagala soo xiriirayso iyo magacaaga
magacayga waa cankal cabdiraxmaan oo joogta magaalada muqdisho caafimaadka soomaaliya Een, waan kusoo dhawaynaynaa sidee caasimadda dalkeena looga dhagaysanaya een, barnaamijka
si wanaagsan walaalka waxaan salaamaha adiga noogu saleynayaa
Een, mid lamida ayaan ku leenahay annagana soo dhawow hadda barnaamijka maanta maxaa uu nagu soo dalgashay
dadka barnaamijka waa mid aad u xiso badan sida aad dareemayo ani waxaa u fasiltalay sheeko geerida codka aan wata haye
sheekadaan waxay ku dhacday saddex qof oo dabcan muqdisho gudaheeda ayay ka dhacday haye
maalin maalmaa kamid ah ayaa waxaa raacnay aniga iyo gabdho badan dabcan gabdhii badnaa markii aan wada raacnay waa la wada kaamirooyin lagu qaadayo dhex lagu dulmaayo tagay dabcan daqiiq
haye markii aan tagnay gabar naga mid aheed ayaa wiil oo macnaha helsa dabcan haye
gabadhii wiilkii gabadhii intaa dabcan wiilkii inay hawsheeda u fadhiiso laakiin wiilkii wuu ka aqbali waayey adig aan muddo kooban oo saas ay gabadhi ku caamusaneed
haye ugu dambeyntii wuu ka aqbalay gabadhii wiilkii jacaylkooda wuxuu socon jiray oo socon jiray adi markii rabo inay gabadha wiilkeeda hawsha kusir ayay eebta dabcan tagaano ayuu ka waday haye
markii lagu tasabay in la wada aqli helo baa wiilkii gabar kale soo aragtay muddada aan yareen ayaa dhaxalka meesha ka qaaday
haye
marka gabadhaas dabcan markaan gurmaantaan markisahaasi sheekalayaal baa iyada ugu noqotay gabadha wiilka jacaylkooda oo ka dhigaayo mid dhaba haddana oo noqday mid qasbatay Mm, mm, mm, haye
marka saas aan sheekadaas intaas kor ku soo bocday
haye soo daa
Thank Een, adiga hore hadii ah een, nagu celi bal haystaa you.
Een, aad iyo aad ay umahadsan tahay walaalo qaali ah een, sida quruxda badan oo wanaagsan aad barnaamijka ee nogola qayb qaadatay runtii waa sheeke runtii inaba caadi ahayn runtii yaa la yaabkeedana dhinaca ay ka wadato Een, marka galab cudoon ayaan habad idinka leenahay meel walba aad joogtaan si kasta oo maqalkeena idiin soo gaarayaba barnaamijka garab wanaagsan xubintiisa murti madadaalo ayaan qaybihii ugu horeeyey ku guda jirnaa Een, markaa dhegaystayaal waxaan idin soo gudbi doonaa sheekooyin aad iyo aad u xiiso badan aan idiin hayo maanta hayga dheeraanin ayaa idin leeyahay ya garabta runtii waxba meeshaani ka dhici doonaa marka dhankii kaalmaha suugaanta aan kamar mar- kama marnaa Een, dhegaystayaasha een, codadkoodana waan soo gudbi doonaa hadduu allaha een, uu awoodda leh oo inoo saamaxo markaani dhegaysta ayaa qad ku jira haddaan jaaniskiisa aan siiyo halo halo asalaamu calaykum in aad iyo aad ayaan noqonahay qadka taleefanka ayaa ka go-ay dhegeystahaasi oo aan rajey doonaa inuu dib usoo laabo doono Een, hadda ka hor een, dhegeystayaal een, dhegeystayaal sheeko ayaan idiin soo qabanaya aad iyo aad u xiiso badan runtii dhalinyarada ayay si een, si si een, een, caadi ahayn u taabanaysaa sheekadani horta waxay dhex martay een, wiil iyo gabar Een, marka wiil iyo gabar ayaa een, sheekadani ku saabsan tahay sheekadan marka een sheeko ee runtii inaba caadi ahayn weeyaan marka wiilkii gabadhii een xiriir ayaa ka dhexey jiray jaceyl marka wiilkii een gabadhii wuxuu wacayaa hadda habeen kasta hadda xilligoo wacaya xilliga sideed saac diqyeerka ya markuu diiqo koog koog dhahayo ayuu wacayaa qofkii waa sideed saac haweenimo hadda dad kale waa jiijiifaan marka gabadhii aad iyo aad ayay usoo dhibsatay mufiidka iska soo waco maya maya sideed saac ayaa la garaacaya taleefon kalalow kalalow kalalow war waayo waaba asagiiba ya marka gabadhii runtii aad iyo aad ayay usoo dhirsatay wiilkani xariirna waa uu ka dhexeeyey marka gabadhii maalin maalmaha ka mid ah waa ay soo tagtay waxay timaaday shirkadda si ay iskaga beddesho simikaarkii marka simikaarka waa lagu wareeriyey wiilkii ayay dartiisa rabtaa inay iskaga beddesho marka shirkaddii ayay timid marka waxay tiri laftan ayaan doonayaa inaan iska beddelo marka laf kale cusub ayaan doonayaa marka laftii cusbeed ayay eh, soo ka soo qaadatay shirkaddii markay ka soo qaadatay een, shirkaddii laftii cusbeed intay een, jid kusoo jaatay aysan guriga soo gaarinba waxaa niyaddeeda kusoo dhacay yarkii een, saaxiibkeeda ahaa oo haweenkii sideed sac soo bay jira laftiina ku dhibay ee waxay tiri horta muxuu ku dhibay intaa laftan ka wacdid een, hadda cay asaga dhanba wuxuu yahay tus laftii cusbeed ayay ka wacday waxay tiri saasaa tahay niyow saasaa tahay waa igu dhibtay laftii laftii saasaa igu yeeshay hurda la-aan ay igu dishay marka waxay tiri laftaan niyow waa iska soo laftii ay igu dhibi jirto waa iska soo bedelay laftaan cusub ayaa wataaye ee laftaana qofkii kusoo siin lahaa ayaa la iska rabaa waa laftii cusbeed hadde marka een, asagiina hadde waa uu kasii darayaaba qoftii asagana wuxuu yidhi anigu wuxuu yidhi laftii ma kugu dhiba ha ma iska beddeshay ha laftan cusub ma qaadatay ha may tiri qofku soosiyalaa layska rabaa ha ay tiri markaasuu wuxuu yidhi laftii hore een wiilashii isoo siiyey weli waa nool yihiin middaana ayadaa kasoo qaadana runtii waa laba kala dara runtii marka een, aad iyo aad ay umahadsan tihiin asxaab ay halkaa nagala socotaan waa radio cadaas sidee sidee dhibic shan megahartiisa garab wanaagsan ayaan hawada idinka leenahay melel baa joogtaan heesi kastoo noo maqlaysaanba marka wiilasha waxaan u sheegayaa yaa sideed saac ayaa laisku bixina qof haddii kale lafta laga bedelana yaa qofkii hadda kusoo waxaana ku yidhaahdo hadda lafteeda cusub qofka kusoo siilaa la rabaa hadda jawaabta aad siinaysid waa garanaysaa yaa aad iyo aad ay mahadsantihiin saaxiibayaal dhegeystayaa qad ku jira haddaa markani jaaniskiisa ansiyo halo asalaamu calaykum walaalo soo dhawow halkaad inagala soo xiriirayso iyo magacaaga cali gidee sidee barnaamijka looga dhegaysanayaa saaxiib inaad la soo tagayaan filaya hadda garabta maxay nagu soo talagashay miyaad noo gabayaysaa abiyaan miyaad abwaan miyaad tahay miya yaa hadda noo garaaraysaa in hadda inoo sadaa waxa inoo haysaa
waa idiin gabayaa saaxib waxaan u malaynayaa si wanaagsan inaa u qasli doontaan adiga dhegaystayaashuba haye inoo sadaa doodaas waxaa tiri afghaan doodaan haye
wuxuu ku saabsan yahay jacaylka haye
wuxuu yidhi jacaylka anaa kala bartay waa idaashadeeye gabdhahay ka daba boodayaan lacag ma haystaane laba kun iyo boqol haysataa la ogolaada
haye
sheekooyinkeedana waa laga dhegaystaa haye
kol hadday dumarku lacag leeyihiin mada gaboobaan iyo kol hadday qubaysi wejiga boota ku caddayso
haye
lixdankii sideed baan jiray kugu tiraahdaay haye
hadday tira cirkaan taabta waa laga dhagaystaa hadday tira dhulkaan quusa waa laga dhagaystaa gaarinimo kolkay sheegatoo buuqa bay weydo haye
waxaa la yidhi haddii way shaaha inoo kariyo qaxwo ay samaysa haddii muufina ka waa dadkaas inay been sheegaysa baa lagu ogaadaa
haye
markaa saaxib intaasaan kaga qayb qaadanaya aad iyo aad ay mahadsan tahay saaxiib sare in sida quruxda badan u wanaagsan aad barnaamijka inagala qayb qaadatayna waan kaa mahadcelinaynaa galabka kuwa canaadanahe hawada ayaan ka leenahay qaybihii ugu horeeyey barnaamijkana waan ku guda jirnaa anigana waxaan ahay maxamed aadan yuusuf karama sheekooyin een aad iyo aad u xiiso badan ayaa inagu soo fudlay dhegaystayaal he hayga dheeraanina runtii waa idin hayaa runtii galabta yaa sidaa hore idinkuu sheegaba waxbaa meeshan ka dhacaya een marka qaybihii ugu horeeyey barnaamijkana waan ku guda jirnaa dalabaadka dhegaystayaasha waan soo gudbi doonaa een markaani waxaan soo gudbinayaa si oo ku- ee si wadajir ugu luqeynaynaa ugu luqeynayaan fanaaniinta kale ah een dhegaystayaal iga raali noqda dhegaystayaal badan ayaa een een fariimo een badan aan arkay ama waxyaabo badan een su-aalo badan liisu weydiiyey waxaan leeyahay karaamo hadda af soomaaliga yaa xoogaa luluq buu kaaga jiraa marka laga raadi noqdo haddaan ereyada n n qaar aan kari waayo marka n xoogaa carabka carabka jamaan dhihi jira kaasna maahi marka laga raadi noqdaa Da- dalab dhegeysta ayaan soo gudbinayaa dhegeysta hadduusan dalabkaaga ahayn naga raadi noqo ayaan ku leenahay waa sacdi siman xasan gantaal
dhulkorays loo ramaas ku baxay rafiiqa naftee rajada dhalisaa
jacaylkaanu uu isoo ridayo ragaba adiga aan ku raadinaya
dhulkorays loo ramaas ku baxay rafiiqa naftee rajada dhalisaa
jacaylkaanu uu isoo ridayo ragaba adiga aan ku raadinaya
rayiga noloshiyo mid reer dhaqashaay hobe hobe hobe hobe adaan rucub yahay naftayda ruxo
adaaroonahoo nafta ida ruce lalalalalala halkaa rubadalaad ragada dhigate
adiga noloshiyo mid reer dhaqaysahay heleyo hele hobeya hobe adaa rucub yahay naftayda ruxo
adaaroonhu nafta ida ruce lalalalalala ahahahahaha halkaarubadaad rikada dhigate
aad iyo aad ayay mahadsan tihiin saaxiibayaal sidaad ula socotaan barnaamijka galab wanaagsan xubintiisa murti ima dadaalo yaa qaybihii dhexe barnaamijka ayaan isla soo garay dhegaystayaal badanna qadadka way soo buux dhaafinayaan dhegaystahan qad ku jira ayaan soo dhawaynayaa halo assalaamu calaykum walaale soo dhawow halkaad inagala soo xiriirayso iyo magacaaga in adoo codkaaga sare u qaadaya halkaad inagala soo xiriirayso iyo magacaaga waa la socotaan filaha barnaamijka haye maanta maxaa inoo haysaa haye n aad iyo aad ay waxanahay dhegaystahaasi waan ismaqlina nahay waa raje doonaa inuu dib u soo laaba doono galabka ku wacnaado ayaan hawada kale nahay dhegayste sida quruxda badan oo wanaagsan aad barnaamijkeena la qayb qaadatay markani dalabka dhege- dalab dhegayste ayaan kusii xijinayaa anigoo dalaba aadka aan tixgeli doono intaan ka gaarno n markani heesaan n ay idiin soo qabanayaa ay ku luqeynayso fanaanada da-da yaran sacdiye siman dhegayste hadduusan dalabkaaga ahayn hee naga raadi noqo
maxaan ku hamiyey naftaada maxaan ku hirtuu ku hiibshay maxaan ku haleeli waayey maxaan ku hamiyey naftaada maxaan ku hirtuu ku hiibshay maxaan ku haleeli waayey maxaan marka socodku saagay maxaan marka siixan waayay maxaad ii hiilin ii hiilin maxaad ii hiilin weyday maxaan marka socodku saagay maxaan marka siixan waayay maxaad ii hiilin ii hiilin maxaad ii hiilin weyday ha yeeshee waadooye hamuuntan alla kuu qabiyo sidaan kugu yeelanahay inaad ibashada daweyso ibashada daweyso maxayga kaa hortaagan
galabka haydii wacnaado ayaana habadiday ka leenahay meel walba aad joogtaan dhegaysta ayaa qad ku jira markan iyo hadda jaaniska aan siiyo halo assalaamu calaykum وعليكم السلام ورحمة الله walaale soo dhawow halkaad inagala soo xiriirayso iyo magacaaga
وما كنت على الكرام تحتاج على المقدشو haye soo dhawow waa la socotaan filaha barnaamijka من بلن كاب هذا الفريق haye haye garabta hadda maxay inagu soo talagashay
كنت يعني شاكي قلت حاسين لو ذا haye inoo soo daa
شاكي وانا حيها دورة وهذا رجاجية وحسين عدنين
haye
marka magaalada imaadeen ee maqaayadu geeyey marka maqaayadii sida markii cunada yar la siiyey ee dhamaystaan aan dhahay jarraan weelka
haye
marka waxay dhacday dib waxay dhacday waa dhafgasay rab
haye
joornaan muxuu keliya dhacday bis waayo waa dhargel intaa iga eegaataa jir wax kale baan kara joonaarka ay sheegaysa hataa baan kare
joornaalka shiidiisi muxuu keliya dhacday
haye
aadaa maashantii walaalkeen aadana mahadsan tahay walaal sida quruxda badan oo wanaagsan aad barnaamijka inagala qayb qaadatay runtii waa sheeko aad iyo aad u xiiso badan runtii gabar ayay ahayd ribaadiyahaas aan sheekada aan ku maqlay een, marka ninkeeda ayaa maqaayada usoo waday Een, marka een, markii badarkii la cunay kadib ayuu waxa uu yidhi hadda een, aa, kabaleerayaashii waa kuwaan hadi kaalay hadi kaalay kaalay haye maxaarta mudane waxaa noo keentaa new journal haddii waa lagu dhegay kaalay kaal halkay usocota walaalow oni maanta o dhan aan badar cunaynay journal kuma darsi kara laga daa marka sheekada rajay sidaasi ayay udhacaysa saan u fahmay weeyaan ya journaalkiina waa bis waa macuni karna intaan keliya nooga gaan journaalka xataa macuni karnay naga daa walaalow ya maanta dhan badar isku wadnay ma- miyaan journal ku darsan karnaa marka journaalkii wax la cunayo la moodayba ya aad iyo aad ay u mahadsan tihiin saaxiibayaal dhextaalka barnaamijka ayaan isla soo gaarnay waxaan idiin soo gudbin doonaa hees oo ku looqeynayo fanaanka cos- codka baxsan id la yaraa heestii habboon Een, runtii waa raje doonaa inaad s- ka wada began doontaan hadda ya Een, dib ayaan iskugu soo laaban doonaa hadduu eebahee yidhaahdo
xanaanka iyo qurucdaan ibay kugu jeclaado hab lahaadu sidaatana heebadiyo asluubteen lahamiyey dadtaayo habeen socodku waasho waxaan eegadaaba hawada sariigteen xanaanka iyo qurucdan hibay kugu jeclaado hablahaadu sidaatana heebadiyo asluubte lahamiyey dadtaayo habeen socodku waasho waxaan eegadaaba hawada sariigte waxay lay noqon lahaa halistiyo dhibta qabo adoo ina hor joogsada waxay lay noqon lahaa halistiyo dhibta qabo adoo ina hor joogsada haddaad dhiito hadalkayga habe wacan nasiibkayga halkayga ku sugaya haddaad dhiito hadalkayga habe wacan nasiibkayga halkayga ku sugaya anfi iyo dabeylba isukay hareeyo sida oo dul habaagan habaaqiriga baxaye haddaan haysto talada iboy kama hiisheen kuhooda sheegtee haweenhaygu noqonine anfi iyo dabeylba isukay hareeyo sida oo dul habaagan habaaqiriga baxaye haddaan haysto talada hiboy kama hiisheen kuhooda sheegtee haweenhaygu noqonine
garab wanaagsan ayaa hawada idinka leenahay meel walba oo aad joogtaan si kastoona maqlaysaan daqiiqadaasi hawadan ku kala maqleen dhegaystayaal waa idinka raaligelinaynaa ila dhanka farsamada ayay ahayd in aad iyo aad u mahadsan tihiin sida aad ula socotaan barnaamijka qaybihii dhexe barnaamijka ayaan ku guda jirnaa akhyaaray waana garab wanaagsan xubintiisa in murti iyo madadaalo dhegaysta ayaa markaani in qadka ku jira haddaan soo dhaweeyo dhegaystahani halo asalaamu calaykum soda aad iyo aad ayay waxaan ahay dhegaystaasi waxaad moodaa inuu qadka taleefka ka go-ay waa aan rajadoonaa inuu dib u soo laabo doono galabka hadda ha idiin wacnaado ayaana khabad idinka leenahay meel walba aad joogtaan si kastoona maqlaysaanba dhegaysta ayaa qad ku jira hadda jaaniskiisa ansiyo halo asalaamu calaykum
وعليكم السلام ورحمة الله أنت الحين بحيث لكن هل كنت تتكلم معك الأبوان بتاعت عن السياح كنت سألت وأخر شو عن الأبوان تعالى
Een, aad iyo aad ay umahadsan tahay walaal waa rajo doonaa dadkaas salaantay inay salaantaasi mid lacayna iyo mid kale oo ka qurux badan hee ay hawada kuusoo mari doonaan runtii galabta waxba een meeshani ka dhacaya een marka een taxyar een ayaa idiin soo gudbinayaa taxyadaani waxaa lagu leeyahay haada samado duuliyo waa tix jecel runtii haddaana een hadda aan idinkaga hordhicin ya waa tix jecel runtii aad iyo aad een waa waa yar wax yar weeyaan runtii laakiinse wax badan xambaarsan ya haada samado duuliyo hibashada kalgacalka ka hebinayo muurda habeenkii oo maharsada dharaartii in haka boqin sheekadan alagu dhahay hadal kuu dhameeyo kuushay mirahe ya n maqashay mahaysaamaani runtii waa gabay aad iyo aad u xiiso badan n runtii waa gabay yara marka iga raadi noqda runtii n haddaan n un aan ka qalday marka aad baad u mahadsan tihiin saaxiibayaal n markani waxaan idin soo gudbi doonaa n n casi dhegeyste balse dhegeystayaal badanna ayaan ka horumarinayaa n dhegeysta ayaa qad ku jira haddaan markani aan jaaniskiisa ansiyo halo asalaamu calaykum وعليكم السلام ورحمة سو دواو حلقة دي نغلس وحدي ريسوي مقعاقا
walaalkeeni xumi astab karaama waan ku salaamayaa magacayga waa xijigta barxadda ayaan dhoolkaala saxariiris karaama waan ku salaamayaa kaab mid lamida ayaan hawada kusoo marinayaa xidigta farxadda ayaan dhool haddaana qaldaneen
yes Een, garab codoon ayaan hawada kaalinahay saaxiibka koowaad barnaamijka ayaa tahay runtii aad iyo aad ayaanu kuu salaamayaa marka soo dhowow garab wanaagsan
walaalkay waan dhowahay mid lamida waxaan laga qayb qaadanayaa sheeko haye inoo soo daa
waa sheeko kastoo yar oo iska gaaban waaye waxa waaye wiil reexan waaye maadaama naga reexan marayeen wiilkaay kusaabsanad wiilku marka wiil da-yarugu ahaa uu gabar buu jeclaaday gabar markuu jeclaa waxaa dhe war cunug baa tahay yarigiisa hee gabar maaran umaysid marka wiilku muusa shaqaysan waxaa ku biidatid naagna lama haye nay- inay how hawaalan bay bal gurigaada fadhi baa layiri haye
gabarka dambe waxay yidhi aniga gabar haddii laysay maalinta dambe aniga walaalkay adeerkaa marka wiilka dhalay haye
wuu soo baxay anigii asaga bisan joognay xaafadda wuxuu yidhi gabadh iyo maan gabadh gabadha reerkiisii lasoo ballamay waa arsan waa isbarteen gabadh iyaa laga sugaa ciddii asagii sugayaanba laakiin ciddaana qalad kusoo noqotaba markaasuu inuu waxay yidhi saxan sameeyaa cid waa sugayaane waxay yidhi tala keenu yidhi markii dambe wuxuu yidhi aniga sheekaan keenaa buu yidhi habeenkii seexday markii wiilka laga keliyey hurdada waxaa habeenkii fiil hore oo banaanka seexday markii hurdada laga keliyey war hebelka heblo heblo la soo bood warka hebel heblo oo la gabadhii war heblo la soo boodo markaa waa la yaaba wiilka waa ku waashaadiyey markuu kelimad ku hadli maaga gabadha magaceedii u sheegaan waa waashaadiyey wiilka gabadheeda lagu meerayaa waa la diiday markaa reerkii xaqa kusoo jeestay maalinta dambe oo intuu dambas dhex galayo mareebta xaqaasiir waa suwaalaya ha la ii sheegi wadda waa kala maqneen markay saa usoo galeen waa soo waalan gala mawaree wiilka waa waashay arrisada gabadhi looga mihiriyo marka
haye
walaala shaqaasale marka gabadhiiba saasuu ku helay wiilkii waaliya iyo qastac iyo warbuu la keena markii dambe waa hela wiilka wiilkii saasuu gabadha ku helay marka walaalkii codsi baan wataa Een, soo daa
haddii ay si taageeli kartid waxaan rabaa heestii walaalkii waxaan rabaa heestii xasan gantaal ee sagal Een, heestii xasan gataal ee sagal
sagaalan simada waa lama horaana haddii ay weyaan jirin waa xisaabtii saddexaad waa maasantaa Een, aad iyo aad ay umahadsan tahay xidhigta farxadda ayaan dhool Een, runtii waa sheeko aad iyo aad u xiiso badan runtii jacaylka hadde yaa jecelo waad nawaaleysaa qof aana jeclayn ayaadna jecelsiinaysaa qofna jecel ayaad naga diraysaa runtii een, wiilkaasi runtii waa iga kaarta badan yahay runtii aniga kaartadaas ma usoo degsanaynba haddii gabardhaydiido iswaal ma igu soo dhici lahaynba yaa isla markii ayaa bada isku ridi lahaaba yaa karaamo wey aawey wey aawa karaamaha lagu gabaa waa karaamo tegay ilaah u naxariisto war maxaa dhacay hadda yaa jaceylkiisa ayaa loo diiday hadda een yaa een gadaal laga marsaday yaa siduu ku joogaya hadda yaa marka runtii kaarta ayuu ka runtii kaartadaas waa inaa hadda kadib adeegsaa laakiinse ilaahay ima karsaba in jaceylka idiin jeeda yaa marka aad iyo aad ay umahadsan tihiin saaxiibayaal sida quruxda badan aad barnaamijka ula socotaana waa idinkaga mahad celinayaa galabka ha idin wacnaado ayaana habada idinka leenahay meel walba aad joogtaana galabka ha idin wacnaado ayaana habad idinka leenahay meel walba waa joogta ani si kastoo noo maqlaysaanba barnaamijka garab wanaagsan xubintiisa murti ima dadaalo ayaa qaybihii ugu dambeeyey isla soo gaarnay anagoo goordhow habada isku sam- ah, habada isku salaamin doono hadduu alla habooda leh oo ogolaado een dhegaystayaal aad iyo aad ay umahadsan tihiin sida quruxda badan barnaamijkeena la qayb qaadanaysaan markaani heesta een markaan waxaa idiin soo gudbinayaa een sheeko kale runtii aad iyo aad u qosol badan een marka sheekadani waxay ku saabsan tahay wiil iyo walaalkiisa een waa wiil weyn iyo wiil yariisa een yah ay ku saabsan yihiin marka wiilka weynaa ayaa macnaha een dadka wuxuu ahaa een marqaama marka haweenkii oo dhan oo xariifkaani een yaa oo runtii aad iyo aad een ugu dhergay baasha marka subaxii alaseedii ayuu soo kacay een wuxuu rabay inuu suuliga galo marka wiil yariisa ayaa guriga joogay marka marka wuxuu rabay inuu guriga galo marka taleefkii ayuu soo qabsaday een marka een wuu- een ma uusan rabin inuu musqusha la galo marka een suuliga intuu la galo waa uu een ma uusan rabin taleefkii ayuu qabtay wuxuu ka bixiyey simkaarkii yaan lagu soo wicin oo kale marka simkaarkii ayuu meel saaray ninkani waana nin xoogaa een cabtooya oo runtii een yaa een xalay oo dhan haddee ku dhafray baashii marka een een laftii ayuu miiska saaray een wiil een suurigii ayuu galay ninkii een wiilkii weynaa walaalkiisii ka yara ayaa soo orday een wuxuu arkay marka laftii een marka wuxuu is yiri lafta soo qabo bal taleefka geli wiilka yaraa weeyaan marka laftii oo soo qabtay een afka ayuu saaray laftii intuu taleefka oo furis dhahayay een laftii ay gelisid een qolofkii ka fur taleefka intuu is dhahayay wiilka yaraa een simkaarkii yaa ku tegay macnaha wuu laqay een intuu taleefka la xarbinaya simkaarkii yaa dalaq calooshii tegay marka een waa uu iska dhigay taleefkii meesha ayuu iska istaa wiilka yaraa kii weynaa ayaa soo baxay markaasuu runihii simkaar ayaa meeshaan dhigtay aaway weeyaan simkaarkii markaasuu wuxuu yidhi aboowe simkaarkii maarata haa waxaa is dhahay taleefka geli een simkaarkii anuu igu tagay oo aan laqay markaasuu yidhi ams ams shib ha igu hallin uu yidhi saaxiib "Eh, maxaa dhac horta amusuu yidhi shirkad taleefonka la soo qabsaday shirkadii wacay een wuxuu yidhi haloo may maqlaysaan markaasna lahaa waan ku maqlaa walaal maxaan kaa caabinaa markaasuu yidhi nin waxaad iga caabisaan wuxuu yidhi mid ila dhashay walaalkaya aasimkaar iga laqay marka wuxuu yidhi simkaar meel sheegtay asagaa intuu u tegay uu laqay simkaarkii marka wuxuu yidhi simkaarkii lacag badan ayaa igu jirtay marka wuxuu yidhi walaalkay hadduu hadlo lacagtaasi miga baxaysa markaasaan awrinaydhi waa laatae hora laga bax waxna kuma qaban mayne marka runtii waxbaa ka dhacay marka wuxuu yidhi haddee wuxuu yidhi simkaarkii aan laqday ha igu hadlina aamus shirkadii waay wuxuu yidhi hadduu walaalkayga hadlo lacagta igu jirta ma iga baxaysaa runtii waa inaba cadimaan marka aad iyo aad ay mahadsantihiin saaxiibayaal sida quruxda badanaad barnaamijkeena la qayb qaadateen markaani waxaan idiin soo gudbinayaa codsi dhegeystayaastii xasan gadaal ee sagal runtii dhegeystayaal naga raadi noq ayaan ku leenahay haduusan codsiga aaga ahayn
heeskiyo dhamba halkani waa hadal ka soo baxay qalbi ku haraad qaba kuna helan keliga waan ku iloobay macaani laashiyo iga daahanta qadaa kuma hiifi karaye waan ku iloobe macaani laashiyo iga daahanta qadaha kuma hiifi karaye sagaalay hursiimadu waa lama huraano haddana mina jirin waa waa la kala huleylaa
waxbaa ka dhacay runtii yaa heesta hees ayuu ku bannaan tahayba yaa sagalay mm, yaa caadi maahan inaba garab wanaagsan ayaa idiin leenahay dhegaystayaal gordhow barnaamijka ayaan soo xiri doonaa dhegaystaha ugu dambeeya barnaamijka aan kusoo xiri doona haddaan jaaniska aan siiyo halo assalaamu calaykum walaal soo dhawow halkaad nagala soo xiriirayso iyo magacaaga
walaalkay karaama ifraaxoosha alkumanaatima haye ifraax shooshiyaal soo dhawow garab wanaagsan
waa gabadhnimada walaalkay codsi alku soo dah
codsi wejamigiisa falastiin cabdilaaziilahi xaali
igu cali dhegaysta adigoo raadi ah
heesta oo jimiidi oo galmudug falastiin
Een, aad iyo aad aga xunahay een, waxaad moodaa dhegeystaasi inuu qadka taleefka go-ay Een, dalaba da- een, dalabkaaga dhegeysta macna maqlin naga raadi noqa ayaan ku leeyahay Een, sheekooyin aad iyo aad u xiiso badan waa inoo haray balse waqtiga ayaa aad iyo aad inoo cariirinaya guud ahaan waxaan jeclahay inaan intaasi kusoo afmeero barnaamijkii garab wanaagsan xubintiisa tartanka fanaaniinta oo maanta idiin daadahaynayay anigoo ah maxamed aadan karaama barnaamijkani iyo mid kale ku qurux badan intaan ku kulmi doonno toddobaadkani toddobaadkiisa xiga waxaa idinkaga tegayaa sidaasii nabaadiino salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh
heeskiyo dhamba halkani waa hadal ka soo baxay qalbi ku haraad qaba kuna helan keliga waan ku iloobay macaani laashiyo iga daahanta qadaha kuma hiifi karaye waan ku iloobay macaani laashiyo iga daahanta qadaha kuma hiifi karaye doodo waa lama huraano haddaana minan jirin waa wala kala hulayla xilibkaygu ka haya qubadkaad haysee eed hooyadood tahay ma hilmaami karaye hilibkaygu ka haya qubadkaad haysee eed hooyadood tahay ma hilmaami karaye